waxaa caawa dhaqan galay amarkii maanta kasoo baxay shirka amniga dowlad goboleedka hirshabelle uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle annagoo ka duulayno amar awaamirta oo madaxweynaha shirkaasi kasoo saara ayay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle waxay soo saartay galabta warqad oo lagu fulinayo awaamiir awaamiirtaasoo ah iyadoo looga sifeynayo caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle daraagiska ama muqaadaraadka baryahan dambe aad uga soo xoogeystay gaar ahaan muqaadaraadka loo yaqaano xashiishka iyo qamriga iyo waxyaabaha la midka ah waxaan ku ammaanayaa saraakiisha ciidanka ammaanka oo caawa ka jawaabay warqadii kasoo baxday wasaaradda amniga galabta waxayna caawa howlgallo ka sameeyeen qeybo kamid ah xaafadaha caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar waxaana lagu soo qabtay lagu burburiyey goobo lagu ganacsanayay maandooriyaashaas aan soo sheegnay haddii aan leed xashiishka iyo qamriga iyo kuwa lamidka ah waxaan ku ammaanaya saraakiisha shaqada wanaagsan ay soo qabteen iyadoo ugu dadaalayeen in deegaanka iyo bulshada iyo dhammaan amnigaba looga hortago waxyaabaha caqabada ku ah oo muqaadaraadka oo kow ka yahay waan ku ammaanaya saraakiisha waan ku dhiirigelinayaa waxaan leeyahay halkaas kasii wada meelaha kale ee taargetka ah hadduu ilaah yidhahdeen maalmaha iyo habeenada soo socdo iyadana howlgalladaas in laga sameeyo oo la cirab tiro oo caasimadda iyo deegaanada ku hareersanba laga waayo waan ku dhiirigelinayaa insha allah haddii aan ahnana amni ahaan iyo kawasaarad ahaanba waxaan rajeynaynaa inaan ballan qaadeynaa inaan ku garab istaagno oona aan ku dhiirigelinayno habeen iyo maalin aan ku garab taaganahnay si ciidanka ammaanka dhiirnaan ay ugu helaan howlgallada socdo waxaan rabaa marka fursaddan ugu faa'iidaysanayaa shacabka ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaan leenahay walaalayaalow kan waantooba gaar ahaan dadka ku yani falalkaas ee qaybta ka ah ama ka ganacsada ama keena daraagiska waxaan leenahay waxaa khatar ku tihiin ammaanka deganaanshaha iyo akhlaaqda wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed ee diinteenna farayso waxaan leenahay kawaantooba cid allaala ciddii lagu arko waxaa laga qaadi doonaa tillaabooyin ad adag waxaan la horgeyn doonaa cadaaladda maxkamadana lala tiigsan doonaa kuwa la haaya ee hadda maxaabiista ana iyagana sidoo kale cadaaladday mari doonaan